أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga landalus kuwooda ugu doorka roon qarax lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay guddoomiyihii ridada ugu magacawnaa degmada maxaas ayaa qiray in cabsi xooggan ay ka taagan tahay magaalooyin waaweyn oo cadowga allaah duulaan uu kaga sugan yahay wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo furashada mujaahidiinta ee deegaanka ceeldheere buraale ee wilaayada shabeellada dhexe urur gaaleedka midooda afrika ayaa hogaamiye cusub u soo magacaabay ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya bulshada ku dhaqan degmooyin ka tirsan wilaayada hiiraan ayaa boqolaal neef oo hadiyad ah gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira degmooyinka moqokuri iyo maxaas ee bariga hiiraan maliishaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa la wareegay degmada beled xaawo ee gobolka gedo kadib dagaal halkaasi ku dhex maray kooxda ridada iyo maamulka gaalaraaca ah ee jubbaland maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmada tiyeglow ee wilaayada bakool wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubtay waxyaabaha dhacay kadib howlgal laga sameeyey suuqyada degmooyinka wilaayadaasi ardayda madarasada khaliil al xusari ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada gedo أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixda safar sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan qarax lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar qarax ah ay la beegsadeen saldhig maliishaadka ridada ay ku leeyihiin suuqa siigaale magaalada baydhabo waxaana jira khasaare cadowga ku gaaray qaraxasi guddoomiyihii ridada ugu magacawnaa degmada maxaas ayaa qiray in cabsi xooggan ay ka taagan tahay magaalooyin waaweyn oo cadowga allaah duulaan uga sugan yahay wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warka inoo haya murtad ciise waayeel oo murtadiinta ugu magacuunaa guddoomiyaha degmada maxaas ee dhowaan ay xureeyeen ciidamada mujaahidiinta labiyo toban sano kadibna ka qatumiyeen raayada towxiidka ayaa isagoo weli si bixinaya walaac ka muujiya howlgallada mujaahidiinta ee ka socda gobolkaasi murtadkan ayaa qiray in looga awoodo roonaaday dagaaladii xaqa iyo baadalka ku dhex maray degmada maxaasa kaasoo ugu dambayn ay natiijadiisu noqotay in allaha fadligiis murtadiinta laga saaro degmada wuxuu eedda wixii dhacay dusha ka saaray kooxda ridada oo uu sheegay inay dayacday sardoonkoodu aadu u baataa xog lama siinin awoodda cad mahaliga leh shabaab ay dan yihiin lama siinin kama weheli karaan waayo cirkana waa laydiga caawinaa laleeyahay bocerka siinaa misirgana waa lasinaa intana maanan helin waxaa kaloo jira dad subaxdii dagaalkii galaan ayaa shabaabku uu degmada la wareegay galguduudna waa laga imaan karaa gobolka hiiraan waa laga imaan karaa muqdishona waa laga imaan karaa hadday cirka tahay intaas wax gurmuradadayna soo gaarno intaas dagaal ku jiray waxay ku dagaalamaan hadday yihiin aaka aaka lala haysto hadday dashiikiyihiin dashiike lala haysto hadday yihiin r b g na lala haysto dambay ku qorsadeen degmada ay ku baabi'iyeen dadkii dagaalamayay iyo dadkii gurmadka qaybo kama duwanahay sababsaa oo joogtaana dad dagaal ku jiran oo gurmad una u imaan una deegaan ku dhowna uguma imaan degmo ku dhowna uguma imaan gobolna una ugu imaan dowlad dhegka ka keentana una ugu imaan laysma weydiiyo sidan qaba aniga awow ku qorsa isagoo sii hadlayay ayuu murtad ciise waayeel guddoomiyihii murtadiinta ugu magacownaa degmada maxaas qayladhaan afka furtay wuxuu xusay in qabshada mujaahidiinta ee degmada maxaas iyo kadib ay xaalad cabsi ah soo food saartay murtadiinta ku sugan degmooyinka matabaan guraceel beledweyne iyo buula burde oo ka kala tirsan hiiraan iyo galgaduuda olaa muqdisho hadda ay ku fadhiyeen hadda la ogaanaa rabbi taagiin lagala dulmay lagu garabsiin lan la difaacin eriyadaas waxay hadda argixisada naaga haysaa degmada aadii waa la qabsaday degmada md dagaalkii lagu qabsaday mkuniya la qabsaday maxaasaa la qabsaday hadda maa waxaa ku yarqaba tabaan guricaan iyo belgaweyne guyaba shaqeeyahii hadda ka haystaa maaha qaybaha kale ku darsanaa ilaa iyo nimankaa shabeellada hoose caasimada iyo isu dhawaaha waa dareemi karta dad badan oo muraaljabay oo walaacsan oo daruuftu ka hor keenaysa inay jiha ay aadaan ay waayaan waxay tani qayb ka tahay walaaca ay qabaan madaxda murtadiinta ah iyo gaalada caalamka kuwaasoo sheegaya in mujaahidiinta cagta marinayaan saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta iyo saliibiyiinta ee degmooyinka iyo deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kalena ay kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsanid marwaan kataa'ib ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigay furashada mujaahidiinta ee deegaanka ceeldheera buraale ee wilaayada shabeellada dhexe faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasan
kataa'ib al ikhbaariya ayaa muddooyinkii dambe baahinayay aflaamta jihaadiga ah ee farxadda gelinaya muslimiinta dhanka kalena murugada iyo xanuunka ku beeraya cadowga isugu jira kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka riddada saacadihii lasoo dhaafay kanaalka kataib al ikhbaariya waxa uu baahiyey filim kooban oo laga soo saaray ciidamada mujaahidiinta oo la wareegaya gacankuhaynta deegaanka ceeldheera buraale oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe filimkan oo soconaya wax ka badan saddex daqiiqo ayaa ku bilaabanaya ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galaya deegaanka iyagoo saf dheer ku socdo waxaana sidoo kale la arkayaa bilicda magaalada iyo guryaha oo muuqanayo
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح
inta filimka uu soconaya waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo raayada towxiidka ka taagaya bartamaha deegaanka waxaa sidoo kale la arkayaa bulshada deegaanka oo kasoo muuqanaya bartamaha filimka iyaga oo soo dhoweynaya ciidamada mujaahidiinta ee gudaha u galay deegaanka الجامع والوقيع فيه تنتصر الشريع فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطريع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريع فيه يحكم بالصلاة mid ka mid a saraakiisha mujaahidiinta ayaa filimka ka soo muuqanayo isagoo la hadlaya bulshadii isugu timid deegaanka ay mujaahidiinta gudaha u galeen
kitaabkan qofkii la dagaala masa dunuba ilaahay subxana wataala kitaabkiisa cidda qaadatana ilaa ilaa liimaan liimaan akhri gelinaysa ilaahay subxana wataala kitaabkan dadna kor ugu qaadaa dadna hoos ugu dhiga maanta waxaa laga rabaa inaan naqlamo kitaabka dadka kor u qaaday asaguna kor u qaaday haddii ilaahay subxana wataala warkiisa digdana ilaahay uu naga bedel qaadana يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala diinkuna haddii laga ridoobo laga tago ilahay dadoo la imaana dadkaas sifayleyin sifooyinkooda maxaa ka mid ah yuxibuhum wa yuxibuuna ilaahay ayay jecel yihiin ayana ilaah waa jecel yahay adillatin cala muuminiinta u jilicsan yihiin acizatin cala alkaafiriina gaalana way ku adag yihiin yujaahiduuna fii sabiili illahi jidka ilaahay ku halgamaan walaa yakaafuuna loomata laayim cid dagaalan dagaalkana kan baqan cid canaanatay argagixiso waaye khawaarij waaye marakudheg waaye inta ka dhacda cidi u istaaga ma jirsan walaa yakhaafuun looma talaayim daalika fadlullaahi yuutihi ma yashaa kaasina waa dheeraad iyo fadli ilaahi subxana watacaala uu leeyahay ciddoo doona la siiya wallahu waasin caliim ilaahi subxana wataala mid waasica oo cilmi badan waaye
filimkan uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayaa ku dabafeylaya aflaamta jihaadiga ah ee muujinaya jabka murtadiinta ka soo gaaray duulaankii shareeca la dirirka ahaa ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga mahadsanid abuuxasaan urur gaaleedka midooda afrika ayaa hogaamiye cusub u soo magacaabay ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya walaalkeen abuushiiba ayaa warbixinta warkaa inoo haya war saxaafadeed ka soo baxay waxa loogu yeero ururka midooda gaalada afrika ayaa lagu sheegay in ergey cusub loo soo magacaabay ciidamada soo duuliyaasha afrikaanta ee ku sugan dalka soomaaliya xilliga howlgalka kufaarta afrikaanta ee uusoo muujihayo xaalad hubanti la-aan ah murtad ka soo jeeda waddanka senegaal ee galbeedka qaaradda afrika islamarkaana kasoo qayb qaatay duulaamo saliibi ah oo lagu qaaday qaar ka mid ah dalalka caalamka islaamka ayaa loo xilsaaray inuu hogaamiyo kumanaanka ciidamada nasaarada ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya alxaaji ibraahim diin boole oo horey u soo noqday madaxa qaramadii midoobay ee wadamada suuriya maali iyo koongada dimuqraadiga ah ayaa soo gaaray xerada xalane ee magaalada muqdisho wuxuuna bedelay maxamed amiin al swayf oo u dhashay dalka comoros ninkan dabadhilifka ah ayaa kaalin weyn ku lahaa duulaanka ay dowladaha shisheeye ku qaadeen dalka maali isagoona dowladaha siliibiinta reer galbeedka ugu baaqi jiray inay xoojiyaan dagaalka islaamla dirirka ah ee waddankaasi lagu qaaday xilliga oo uu ahaa mas-uul sare oo ka tirsan waxaa loogu yeeray qaramada midoobay ergeyga cusub ee gaalada midooda afrika usoo magacaabeen soomaaliya ayaa la soo shaqeeyey waxaa loogu yeero qaramada midoobay isagoo mar soo noqday wakiilka u n k ee afrikada dhexe ninkii isaga ka horeeyey ayaa shaqada ka tegey isagoo aan wax guulah ka soo hoyin muhiimadii loo xilsaaray al-suweyf ayaa sanadihii uu xilka hayay waxay ciidamada kufaarta afrikaanta la kulmeen khasaare aada u xoogan waxaana dhacay weeraradii cagmarinta ahaa ee buulamareer iyo ceel baraf weeraradaas oo dhegta dhiigga loogu daray boqolaal askari oo kasoo jeeda dalalka yuganda iyo burundi imaanshaha murtad alxaaji ibraahim diyiina boole ee soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli hubanti la-aan dhaqaale ay ku dul hoganayso soo duuliyaasha afrikaanta ah islamarkaana weli aan qarash loo helin howlgalka cusub ee loogu magacdaray
mahadsanid abuushayba bulshada ku dhaqan degmooyin ka tirsan wilaayada hiiraan ayaa boqolaal neef oo hadiyad ah gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira degmooyinka muqokori iyo maxaas ee bariga wilaayada hiiraan warbixinta warka waxaa inuu eegayaa walaalkeen cabdiqani moxamed munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayay bulshada ku kala dhaqan degmada buqa qable iyo deegaanada hoostaga deegaanka ceelwarre iyo tuulooyinka hoostaga iyo sidoo kale deegaanada hoostaga degmada jalalaqsi waxay inka badan saddex boqol oo neef oo ari ah ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee degmooyinka muqokori iyo maxaas ugu horeyn waxaa goobta munaasabada ka hadlay odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan oo ay bulshada ansaarta ee hadiyadaasi la baxday usoo wakiisheen in xoolahaasi ay ku wareejiyaan wilaayada hiiraan si iyadana ay usii gaarsiiso halkii loogu talagalay waxaan halkan maanta u joognaa inaan ku wareejinno wilaayada islaamiga hiiraan ari fare badan oo gaaraya saddex boqol iyo ziyaado ee ay soo diyaariyeen degmooyinka degmada boqa qable iyo degmada jalalaqsi iyo deegaanka ceelwarro degmooyinkii kaloo wilaayada islaamiga hiiraanna ayay dhiman yihiin saddexdaas deegaanunu sheegnay labada degmo jalalaqsi iyo boqa qable iyo ceelwarre waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala abaalkooda ha badiyo waa ugu mahad celinaynaa xashdiga ay sameeyeen dadka muslimiinta xoolahaas ay la baxeen oo ilaahay jidkiisa ay kula baxeen sidoo kale dadkii muslimiinta ahaa ee xoolahan sadaqaystay oo ku bixinaya ilaahay kitaabkiisa in lagu difaaco jihaad fii sabiilillahi ku bixinaya waxaan leenahay adlacaafu mudlacaaf allah idinka dhigo sheekh guuleed arigan haddaan nahay nuqobadii gobolayada islaamiga hiiraan nagala wareeg goobihii aan loogu taragalayo mujaahidiinta ay joogaan rabaadka ugu jiraan naga gaarsiiyey ilaahay hadna waafajiyey inaan maanta ka soo qayb galno dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah ee degan walaayada hiiraan dhaqaale ay siinayaan mujaahidiinta bariga afrika ee la hardamaya gaalada silibiyiinta ah ee saa'ilka ah ee dalkeenna soo weeraray waxaan leennahay insha allahu tacaalaa xoolahan runtii waa xoolo aad u fara badan insha allahu tacaalaa waxayna ka yimideen walaayada jalalaqsi ceelwarre ilaa buqa qable insha allahu tacaalaa sida walaalkay hore u sheegay meelaha kale ee gobolka hiiraan way gaari doonaan insha allahu tacaala dadkuna maanta waxaad mooddaa in ay fahmeen aad u fahmeen jihaadka ay ku jiraan wiilashooda mujaahidiinta ah ee maanta ka dagaalamaya bariga afrika doonayana inay shareecada islaamka ku tadbiiqiyaan ummadda islaamka insha allahu tacaala insha allahu tacaala sida walaalkay hore u sheegay xoolahan faraha badan oo insha allah kuwo ka sii badanna aan rajaynayno waxaan ku wareejinaynaa waaliga walaayada islaamiga hiiraan isaguna insha allahu tacaala wuxuu gaarsiin doonaa raggii loogu talagalay sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada hiiraan ayaa la wareegay xoolahaasi hadiyadda ah isagoona ballanqaaday inuu gaarsiinayo ciidamada mujaahidiinta ah ee loogu talagalay xoolahaasi xafladan qiimaha badan ee ay ku wareejinayaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool wilaayada islaamiga hiiraan ee xoolahaas infaaqa ah oo ay ugu talagaleen ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa jidkiisa in ay ku dhiibaan xoolaha marka saaka aan la joogno oo ariga ah waa xoolo ay dhiibeen muxaafadaadka dadka ikhyaarta ku kala nool oo gabar iyo wiilba leh ama tuula ha noqoto ama degmada dhexdeeda ha noqoto afraadda kala duwan ee ku nool deegaanada kale degmada buqa qable iyo muxaafadada jalalaqsi iyo walaalaha deegaanka reer celwarre waa arigaas saddexda boqol ah waxay ugu talagaleen walaalahood suquurta jooga in ay gaarsiiyaan waana ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay maalkiina ilaahay ha barakeeyo owlaadiinna allah ha barakeeyo si gaara muxaafadaadka xoolahaas ay ka imaadeen maamul ahaan oo wulaadooda ay hor socdeen maamul ahaan shacab ahaan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha idan barakeeyo kuwa kalena waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maalmaha ku xiga ayaguna ay dhiibi doonaan dadka jifijifay u dhiibayaan qof qof bay u dhiibayaan kuwo qarsoonoo fara badan baa jira oo la dhiibo oo ay dadku gaarsiiyaan furimaha iyo thuquurta xala waxaan raraynay deeqdii ay dhiibeen gabdhaha ku nool labada degmo ceel cali iyo walaalaheen gabdhaha ku nool degmada buuqa qable buskutii iyo dheeftii qalalnayd oo ay ugu talagaleen walaalahood bay ahayd xala wixii la rarayey ragga huquurtana la gaarsiinaya oon hadda goobta oolin waxaan leenahay gabdhaheennana waa aad barakaysan tihiin wax badan baan idiin ducaynay ilaahay subxaanahu watacaala waxa aad rabtaan oo idiin wanaagsan oo ilaahay uu idinla jecel yahay idan waafajiyo goobtii loogu talagalay iyo halkii ay lahayd iyo raggii lahaa oo ah raggaas furimaha hore kula xisaabtamaya cadowga allah subxaanahu watacaala inaan gaarsiinno sidii ay walaalaha u dhiibeen adinkana aad ugu wakiilka ahaydeen aad iigu wareejiseen baan idinkaga wareegay ilaahay idinkii goobteedii iyo meesheediina waa gaarsiin doonaa bulshada wilaayada hiiraan qaybahooda kala duwan rag iyo dumar ayaa geesiyada towxiidka la garab taagan hadaayaadka isugu jira xoolaha nool iyo cuntooyinka kale ee fudfudud kuwaas oo si maalinle ah u gaaraya furmaha dagaalka ah ee lagula
mahadsanid cabdiqani maleeshiyaadka kooxda hirdada soomaaliya ayaa la wareegay degmada beled xaawe ee gobolka gedow kadib halkaas dagaal ku dhex maray kooxda ridada iyo maamulka gaalaraaca ah ee jubbaland faahfaahinta warka waxaa mar kale inoo eegayaa walaalkeen marwaan maxamed wararka naga soo gaaraya magaalada badaxaawo ayaa tibaaxayan shalay gelikii dambe ay magaaladaasi dagaal kula wareegeen maleeshiyaadka ridada uu watay murtada cabdishiid janan la wareegitaanka maleeshiyaadka kooxda ridada ayaa yimid kadib markii dagaal magaaladaasi looga saaray maleeshiyaadka jubbaland ee maalmahan ka dagaalamayay magaalada badaxaawo dad gobjoogayaal ah ayaa sheegay in maleeshiyaadka ridada jubbaland ay u carareen dhinaca magaalada mandheere iyagoo ka gudbay xadka muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay in maleeshiyaadku watay mursada cabdishiid janan oo la wareegay xarumo ay ka mid tahay saldhigga booliska xarunta degmada iyo goobo kale dagaalo socday muddo toban cisho ah ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyadii dagaalamayay iyo dad shacab ah intay socdeen dagaaladan waxaa jiray dad fara badan oo shacab ah oo ku dhintay kuna dhaawacmay dagaalada kuwaasi oo madaafiicda ay ugu tagtay guryahooda sidoo kale intay socdeen dagaalada waxaa magaalada ka maqnaa isgaarsiinta oo ay jareen maleeshiyaadka ridada jubbaland iyadoona inta badan shacabkii magaaladaasi ku dhaqnaa ay ka barakaceen mahadsanid marwaan maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlo caafimaad u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmada tiyeglow ee wilaayada bakool sida faahfaahinta warka mar kale inoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan caafimaadku waa qayb ka mid ah aasaaska nolosha bini-aadamka waxaana la yidhaahdaa inta wasaqdu ay kuu jirto ayuu cudurka kuu jiraa taasoo macnaheedu ay tahay ku dadaal nadaafadda kana fogow wasaqda qashinka iyo wax weliba oo keeni kara nadaafadarrada guud iyo midda gaar iyagaoo halkaas ka duulaya ayay mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dadaalayaan badqabka ummadda muslimka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga iyagoo u qabanaya dowraad looga digaya halista ay leedahay nadaafad xumada midda deegaanka iyo midda shaqsiyadeed dhowaan ayay ahayd markii maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaashanaya kan wilaayada islaamiga ee bakool uu dowro caafimaadka ku saabsan u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada tieglow si gaar a dadka ka shaqeeya waxyaabaha daruuriga ah sida ragga ka shaqeeya farmashiyaasha kawaanleyda gabdhaha ka shaqeeya maqaayadaha kuwa iibiya caanaha qudaarta hilibka iyo wixii la midka ah waxayna dowradan u socotay muddo afar maalin oo xiriir ah iyaga oo ku qaatay duruus muhiim ah oo la xiriirta caafimaadka iyo badqabka munaasabadii lagu soo xirayay dowradan oo ka dhacday gudaha degmada tieglow waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiinta caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kan wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada tieglow nuqabo waalidiin iyo martisharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mida dhaqaatiirta wilaayada islaamiga ee bakool kana mid ahaa macalimiintii dowrada bixinaysay waxaana uu ka warbixiyey dowrada iyo dadka loo qabtay iyo waxyaabaha ay oga dhigneyd bulshada reer tieglo waxaan kasoo qaybgelinay tusaalehaan haddaan carabaawo asnaafta kasoo qaybgashay qolada farmashooleyda oo nooc walba isugu jiraan hadday klinikaale ay yihiin isbitaale ay yihiin hadday xarumo caafimaad oo caadi ay yihiin haddii farmasheeye oo qof uu daawo iska gato uu yahay waxaan kaloo kasoo qaybgelinay qolada noogu muhiimsanayd biyaha iyo maxaanku oo ceelasha qolada gacanta ku haysa ah kawaanleydii qolada caanaha gacanta ku hayso oo caanoleyda suuqa caanaha gata qudaartii shaahiyadii muqaayadihii timajarayaashii qof kastoo bulshada aan leenahay la tacaamul qof la leeyahay waa keenay mid ka mida nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo dhankiisa munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in arrintan ay muhiim tahay loona baahan yahay wax badanna ay ka bedelaysa bulshada dowrada loo qabtay runtii mayba haye barnaamijkun barnaamij oo bulshada musliminta ee kanool degmada tieglow eedanka baahannahay tiigu walaayada islaamkana dadaali allah barakaayo ilaahay subxaana wa tacaala juhdishoona mayba waa ajarha ku siiyo eed iyo eeda mayba waa qayb hadalin baahannahay bulshada kuma qonay tii aan aragay aan mugii shakhsiyaddaas ku qabado ama guud ahaan dadka muslimiinta ee gobolka kanool madii aan feeri mayba aan aragay qayb oo bulshada kuma qonay tay qaybtan faydhoorka may baan aragay qiib oo kuma qonaytay bulshada islaamka hadda geekan ka buraaragsanayn waxyaabaha geeka cudurrada sheena oo dadkan duruusta liinqobaday muddadan afarta maalmood dowladda ka jareen sadayo hadda geeka mayba waa caafimaad sholaka ilaaliya korsiyo on fahmeen mayba taawayaasha inay dhammaantii wada digtooro noqdeen qaar ka mida bulshadii dowrada loo qabtay oo dhankooda la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey dowrada iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen may baanan ii sheegay ardayda oo madaarista ama dugsiga ka kulmanka jamciisan ani cudurro anis gudbiyaayaan mathalan haddii koosho hirgeb goba ee qolkoolla iskala jaraan ani iska neefsadayaan neeftasayna cudurkii kanku bahayo kan kalena galaw saas marka cudurkii ama jadeecadii ka faafasa qodobkaasay mayba waa iidi eeda marka aan ku faa'idni dowradan dowr arday muhiim ah oo sida nadaafadda iyo arday bay dhowrka ku hadalaasu hayd eedba ardaynin saamaynteed marka insha allah kollayba mayba arday ku faa'idnay ini arday qeybta arday raashinka oo arday haddii on ganacsatadii afjee ka hadalaw oo raashinka arday dhiy iyo arday raashinka oo arday sida oo usoo furinyi jiirka iyo arday madii arday kormar waxyeelooyinka leeyin oo fayraska ardayda inshaanayaan intaasba ku faa'idnay dhanka kale waxaa dowradan qayb ka ahaa gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada tieglow waxaana lagala hadlayay marka laga reebo dowradan arrimo badan oo iyaga quseeya oo la xiriira caafimaadka sida ay sharaxayaan qaar ka mida gabdhihii nasiibka u yeeshay in dowradan ay ka faa'iidaystaan dowra afar beri socotaa meesha ku qaadanay ilaah subxaana watacaala ku mahadsan oo dhinac walba taabanayso raashiinka alaabta xafaayadaha masaasada kulli shay meel walba taabanaysana ugala hadlay alaabta la dhaqaayo ilaah subxaana watacaala ku mahadsan ilaah subxaana watacaala khayr hasiya inta noo soo jeedisay inta noo soo abaabishaba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walbadan oo una siin suubsanyiin lahayni oo hataneenka suubsanayna walbadan ku faa'iidnee jaraan alxamdulilah si alaabkuun iyo dadka ka dhagdaan raashinkuuna karsadaan qaabka suudhunta si lahan ku qaadaba digsiga la kashabaaya jarto oo qaabna bershoon la dhagaayo bershoona lain dhagaan laakiin hata alxamdulilah ilaahay kuma hataa tooridi laka suubiya lakadugeyo hataa ni lishal bedelo lama qiibood lakuweelona nin sheegi haddii lama qiiba toore adan qabna hataa ni ada tooridi qiibta hoobaada kasuubida qiibta dembandagdiana nin sheegi alxamdulilah walaalayaal geekay bantanigi gabagabowtay dooro oo nin dareerta afar maalmood dowladaasoo ku saabsanaytay faydhoorka mase caafimaadka guud bulshada dowladaas baa lakuu ka hadalaya qeybo badan qeybagaasoo kuma dhe nadaafadda guud deegaanka nadaafadda gaar ahaan nafsadaada oo ku bilaawaase gurida ha ka hijiyaase maqaayadoo la ha ka hijiyaa yaa ma aragni ad eedana ninkaha faahi dowladan camal oo caafimaadka weligaan hormaynin qobana maktabka oo caafimaadka ba ku codsadaan inta dowladan camal markasta haninkananaga dowladan uu soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab taabagelinta iyo abaabulkana uu lahaa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa lagu wadaa inay wada gaarto dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee bakool mahadsanid abu xasan wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta warbixinta warka waxaa inoo eegayaa walaalkeen abu ayman yuusuf ismaaciil cabdulaahi waa taa'ib muddo hal sano ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadaladirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey toobadkeenahan kaasoo lagu soo bandhigay xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay yuusuf ismaaciil waxa uu ka hadlay qaabkuu ugu biiray cadowga muddada uu ka tirsanaa iyo waxyaabihii uu ku soo arkay magacay yuusuf ismaaciil cabdilaahi ayaa leerraa ciidamada baydhabo kujartiyahay koonfur galbeed kujartiyahay shalay kutabi aadi nolola hogiyaa litan intiyaalon geeyiha miinga shalciyin nololan oo aadi intiyaalo eed boqolkii boqol sareyd tuma maaladnimadan amayroge labaatan jirow ree boqolkii boqol aadi ma nololion geeyiha miinga shalciyin aadi markii dhibowka ku dhammaadi wala rori burijaadka la sheenay burijaadka siin deginaayeen salaad subaxa waa la haweerari farbool efar gofayni wal shalgoy lamboola meela la jeey salaad subax laagali shal rooren aani harada degnaayeen hoobrooren ciidankii baydhooga jaray habayo ciidankii kaa gurmaday gurmad ahaan kubayna jidkalan galay ki gurmadkii jidkahabahay oo jidkaa galayna jidkalka dhammaayo nolol oo qarabsan oo aadi hiil iyo kashakashag iyo nolol hunga ku nolan ma nolol gaablem abku nolol etoobiyaanga waardeyahan kowti etoobiyaan oo lang allay rasuulji ka gooy intii kowti walin sheegay haatan aragi aniba dhaayo in arag wala horta markaad banaanka laga sheego markaad aragdo haqiiqdi hayas haqiiqdi markaad aragdo hayas meel etoobiyaankii banaanka laga dhig la fadaya soomaalida etoobiyaankii dhufeysang nagati soomaalida yaa yaalka je banaanka laga safi aadi lan diinban lahayna la difaahay adina diinkii kaa kubata etoobiyaankii raaday etoobiyaankii leebi sheegaday te walaalahan aliya meelelaa ka dhahay sidaa saas markii aan arkay gudaanti intimayba dame ay diinkii ka nagada oo daraad aan kubahi muslimnimadii tayn ha ku nagada saas dartiyaan kubahi si shalay lahayn dhahay boqolkiiba boqol eed iyeedaan kumahadsantin magacamo furanga lahay dhahay farxada oo aan hankooba korno dareemahay ma mayba lahaa isiigna boqolkiiba boqol hasku kutaaba meela diigna miyaal muslimniman miyaal haddii la dhimadoon eedaab ma meel kale mala seedo muslimnimo adoo ka dhalatiya gaalnimo sheegatay ugu dambeynna waxaa madashii lagu soo bandhigayay taa'ibkan ka hadlay suldaan maxamed macalin xuseen isagoona bidhaamiyey kaalinta qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ee baay ay ku leeyihiin badbaadinta askarta ka ridowday diintooda samadoomada ama malaagada ama arday salaadiinta kaalin wiinga ka leeyin waxyaabaha landooradiiba inay ummata badbaadaano adaabka ilaahay ku badbaadano ee kufriga shirkiga arday ku badbaadaano islaamnimada aan ku weeraan laygo runtii haqiiqatan anti istidaadan ee karaankan ee horeyna wedni hatana wadaana maanagaawi doon biidnillahi tacaalaaskarta kule maybaa ridida oo diinta islaamka ku baxeen marka mayba leenaha tuubu ilallaahi towbatan nasuuxan ee leena marka insha allahu tacaala haddii oon intay marka towbo oo nasuux ee la keeloon insha allahu tacaala gacan furmaha ka dhawaayaan insha allahu tacaala marka mayba dhiijon haranganu ey marka mayba maaljo haranganu ey marka islaanimada malku higo nuskaanka jaran marka mayba insha allahu tacaala mayba leenaha ardayda towbo saarme rasmeele ku yeeleen insha allah gurinaha gurinii walsiin lacageye marka insha allahu tacaala marka gacan furmaha siin ku dhawaayaan taa'ibkan lagu soo bandhigay degmada labaatan jirow ayaa imaanaya xilli dhowaan maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu sidan oo kale degmada buulufula uu ku soo bandhigay laba askari toobad keenayaal ah kuwaas oo ka tirsanaa isla maamulka ashaadala diriirka ee koonfur galbeed mahadsanid abu ayman wilaayada jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubtay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ay ka samaysay suuqyada degmooyinka wilaayadaasi walaalkan cutmaan axmed dhubow ayaa faahfaahinta warka inoo haya iyadoo caafimaadka bulshadu uu yahay lafdhabarta nolosha ayaa mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay qaadeen tallaabooyin muhiim ah oo lagu xoojinayo badqabka dadweynaha tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee lagu ilaalinayo tayada adeegyada bulshada iyadoo laga hortagayo wax kasta oo keeni kara halis caafimaad iyo waxyaabaha kale ee loo isticmaalo dadka iyo dunyada dhowaan maktabka caafimaadka ayaa dhammaan degmooyinka wilaayada jubbada dhexe ka sameeyey mashruuca fayadhoorka iyadoona intii uu arrinkaasi socday goobaha ganacsiga laga helay waxyaabaha dhacay aan ku wanaagsaneen isticmaalka maktabka caafimaadka iyo faydhowrka ee walaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa beryahan shaqo ka waday degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka jubbada dhexe sida bu'aale saakow salagle iyo jilib marka taas awgeeda degmada jilib waxaa ka socday beryahan in ganacsatada qaybaheeda kala gedisan laga soo aruuriyey waxyaalaha dhacay waxyaalaha la soo aruuriyey waxaa ka mid ah daawooyin dhacay cunto shaambo iyo cabitaano waxyaalaha la keena waxaa kaloo ka mid ah oo la soo arooriyey waxyaalahan la dhaho cosmetiska macnaha korka la marsado maqaarka la mariyo marka bahda caafimaadka ee degmada jilib iyo ganacsatada waxaa la isla ogolaaday in shaqadan lagu soo celceliyo mar kasta ah dhinaca kale maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa isu soo baxa lagu wacyigelinayo bulshada kuna saabsanaa in la ilaaliyo tayada waxyaabaha la isticmaalo ku qabtay kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib oo ay ka soo qayb galeen inta badan bulshada sheekh maxamed balli ayaa ganacsatada kula dardaarmay inay dadka ka ilaaliyaan waxyaabaha dhacay
waxa weeye khayrka in la baahiyo waa shay ilaahay uu nagu addoonsaday weeyaan hadday tahay dhanka ganacsiga inay dadka wax wanaagsan ka gadaan inay beecooda hufaan oo ay qishiga ka ilaaliyaan inay waxyaabaha dhacay ay ka fogaadaan inay ogaadaan daawada dhacday iyo alaabta dhacday waxaasoo dhan inay ku jiraan dadka waxyaabaha baabi'inaya inay ka mid yihiin marka rabbi ha laga cabsado oo aan ogaanno dadka waxa laga iibinayaa ha noqdaan wax xalaal ah ma bannaana dadka in lagu dhagro ilaahayna uu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa axalla allaahu albayca wa xarama arribaa waxaa sidoo kale mashruucan fayadhoorka booriyey golaha dhaqanka ee wilaayada waxaana u hadlay suldaan shuceyb oo ah xoghayaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waa aragnaa waxyaabaha la soo saaray ee laga soo bixiyay dukaamadii bakhaaradii dabakaayooyinkii carwooyinkii iyo goob walba oo wax lagu gado waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga ka shaqeeyey khayrkii iyo wanaaggii ay ka shaqeeyeen iyo dhibaatadii ummaddii wixii sumaysnaa ay ka soo qabteen waan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay ganacsatada walaalayaal dadaala ilaahay ka cabsada waxyaabihii dhacay ummadda yaan lagu sumayna wixii haddii ay dhacaan waxay isu bedelayaan sun ummadda yaan la sumayna insha allahu tacaala mashruucan lagu baarayo waxyaabaha dhacay ayuu maktabka caafimaadka ee wilaayada ka sameeyey degmooyinka salagle saakow bu'aale iyo jilib mahadsanid dhubow ugu dambayntiina ardayda madarasada khaliil alxusari ee degmada ceelcadde ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed faahfaahinta warka waxaa inoogu eegayaa walaalkeen cazaam carafaad
زحفز زازال كرنبي حفا حا حال كرنبي فا فال كرنبي
munaasabadaana waxaad mid bandhig cilmiyeed ay ku sameynayeen ardayda madrasada khaliil alxusri ayaa waxay ka dhacday xarunta madrasada khaliil alxusri ee barashada qur-aanka iyo culumtiisa ee wilaayada gado waxaana munaasabada ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan ardayda madrasada khaliil alxusri degmada ceelcadde ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار الحمد لله القديم الباري ثم صلاته
وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكن ما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ذو لوعى فجره لكن ما المشهور ثاني عشره
ما الإيمان الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح ما أركان الإيمان وما عددها أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هل للإيمان ثبوت لا ليس له للإيمان ثبوت لكنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ما الإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هل للإحسان أركان لا ليس له للأركان وإنما له ركن واحد وهو كما ذكرناه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ما أحكام الفقه أحكامه خمسة الفرض والسنة والمباح والحرام والمكروه ما الطهارة هي الرفع الحدث وإزالة القبث ما وسائل الطهارة هي الماء أو التراب أو الحجر أو الدم كيف نطهر النجاسات بإزالتها وقصلها بالماء دعاء لبس الثوب دعاء لبس الثوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة شكر شكر طلع طلع
عقد عقد
زحف ز- زال كرنبي حفا حا حال كرنبي فا فا لكرنبي شكر شا شين لكرنبي كارو كا كاف لكرنبي را را لكرنبي عقد عا عين لكرنبي قد قا قاف لكرنبي
sidoo kale waxaa goobta ka hadlayay qaar ka mid a waalidiinta ardayda madrasada khaliil al xusri iyagoon u mahadceliyey macallimiinta ardayda iyo siday wax u soo bandhigeen ardayda madrasada khaliil ayaa ka mid ah goobaha waxbarasha ee hoostaga maktabka dacwada wilaayada gedo iyadoona maktabka ahmiyad gaar ah oo siinaya sar u qaadada heerka waxbarashada ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada gedo aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan cazaam warbixintiisana waxay guniyo gabagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimadatan